جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan akhyaaree kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus sarkaal ka tirsan kooxda ridara soomaaliya ayaa sheegay in maleeshiyaadkooda si xun loogu jebiyey dagaaladii ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka hiiraan xiisad dagaal oo u dhexaysa maleeshiyaadka murtadiinta ee taageersan jubbaland iyo kuwa kooxda ridada soomaaliya ayaa ka taagan degmada beled xaawo ee gobolka gedo faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerare ka kala dhacay wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose munaasabad lagu doortay nabadoon cusub ayaa ka dhacday deegaan hoostaga degmada luuq ee wilaayada islaamiga ee gado sidoo kale warkeenna subax waxaad ku maqli doontaan warbixin ku aadan socdaal qaatay boqol iyo labaatan saac oo aan ku soo marnay degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر waa subax sabti ah toddobiyo tobanka bisha muxaram sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiriga kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan sarkaal ka tirsan kooxda ridara soomaaliya ayaa sheegay in maleeshiyaadkooda si xun loogu jebiyey dagaaladii ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka hiiraan nuur cali warsame abuushayba ayaa warbixintan inoo haya guuldarooyinkiis xigxigay ee maleeshiyaadka murtadiinta isbuucii lasoo dhaafay lagu gaarsiiyey deegaano ka tirsan bariga wilaayada islaamiga hiiraan ayaa weli kasii guuxaya dhigaha madaxyaweynta ridada saraakiil ka tirsan kooxda ridada soomaaliya ayaa sheegay in wixii ka dhacay degmada moqokori iyo deegaanada hoos yimaada ay ahaayeen hasiimo weyn oo ku habsatay maleeshiyaadkii cadowga ee deegaanadaasi ka dagaalamayey cali dhuux oo ka mid ah saraakiisha ciidanka kooxda ridada ayaa isagoo dhafoorkiisa laga dareemayo astaamaha hasiimada wuxuu ka shanqariyey in maleeshiyaadkooda looga guulaystay dhammaan dagaaladii ka dhacay deegaanada dhacay beriga hiiraan sida ceel hareeri iyo ceel qoxle isagoo wax lala yaabo ku tilmaamay in weli ay yihiin baqacarar ayna suurtagal tahay inay lumiyaan gacan ku-haynta degmada maxaas walaalayaalow ilma adeerayaalow talow waxaan ka soo cararnay ceel hareeri waxaan ka soo cararnay ceel qooxle waxaan ka soo cararnay gumare waxaan ka soo cararnay moqokori maxaasna inaan ka cararna haddaan u tafaxiidanahay yaanan isla goynine yaanan isla goynine qorshe kale ninkii noo hayo ama meelan aadna yaqaanaa ha noo sheego meeshaan aadaynaa naftaynu waan rabnaa culayska waa diidaynaa haddaysan ahayn dadkan dhiiggoodaa dalkuna ku badbaadi jiray dadkuna ku badbaadi jiray dhiigga inaan horno midda kale haddaad xoogaa cillada ku gaarto oo rakaa dhinto ma lasii xanaaqi jiray oo kabta ma afka lagu qaadan jiray oo itus may ahaan jirtay mase kii waa laga soo tegay ilowna adiga kaa daba imaana inta la yidhaha gadaal la aadi jiray sarkaalkan murtadka ah ayaa ku cataabay in maleeshiyaadka murtadiinta ee hiiraan ku sugan ay ku hoobteen dagaaladii ay la galeen mujaahidiinta islamarkaana inta badbaaday ay la nool yihiin caloolyow iyo niyadjab aad u weyn murtad cali jeyte oo hareer taagnaa ayuu u sheegay in maleeshiyaadku ay wajahayaan xaalado ay halis badan ku laran tahay
waxaana la yidhi geelu labada dambo habeed inuu ku leeyahay waa la ogaayaa la yidhi laakiin labada hore hadduu habeed ku yeesho ged cusub la yimid waa war gedda cusubaa nagu soo baxday aan iska joojinno mudana soo dhowow dadkaani waa dadkii dagaalkii koowaad soo galay oo haddana waxaa ku dhaca waa aragtaa niyadday ka daaleen maskaxday ka daaleen gacantay ka daaleen muraalkay ka daaleen isbuucii lasoo dhaafay ayay mujaahidiintu dagaal madaxamad ah kadib la wareegeen gacan ku-haynta degmada moqokori oo saldhig weyn u ahayd maleeshiyaadka murtadiinta kuwaasoo qayb ka ahaa xamladii ashcaaladirirka ah ee uu xasan gurgurta ku iclaamiyey wilaayaadka islaamiga ah waqti hadda laga joogo saddex sano mahadsanid abushayba xiisad dagaal oo u dhexaysa maleeshiyaadka murtadiinta ee taageersan jubbaland iyo kuwa kooxda ridara soomaaliya ayaa ka taagan degmada beled xaawo ee gobolka gado sida warbixintan uu ku hayo casaam carafaat wararka naga soo gaaraya magaalada baled xaawo ee gobolka gado ayaa tibaaxaya in xiisad colaadeed ay ka taagan tahay gudaha magaaladaasi iyadana xaafadaha baled xaawo lagu arkayay maleeshiyaad hubaysan oo difaacya iskugu jira xiisaddan ayaa timid kadib markii maleeshiyaad watay gaari nooca tiknikada ay kasoo goosteen maleeshiyaad kardida ee taageersan kooxda hardada soomaaliya islamarkaana u soo gal dhinaca maleeshiyaadka jubbaland ee magaalada ku sugan labada dhinac ayaa ku loolamaya gacan ku-haynta magaalada iyadoona dhowaan saldhigga booliska baled xaawo ay la wareegeen maleeshiyaad taageersan maamulka hardada jubbaland xarunta degmada duleedka magaalada waxaa ku sugan maleeshiyaad taageersan xasan goorgoorte waxayna xiisadan sidoo kale timid xilli shalay garoonka degmada dalow laga celiyey diyaaro sideed saraakiil iyo xubno ka tirsan dowladda ardada xasan goorgoorte kuwaasoo doonaya inay yimaadaan magaalada baled xaawo shacabka ku dhaqan magaalada baled xaawo ayaa dareemaya cabsi ay ka qabaan in labada dhinac dagaalaa ku dhex maraan magaalada kuwaas oo saameyn ku yeelan kara bulshada halkaasi ku dhaqan mahadsanid cazam faahfaahinno dheeraada ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weeraro ka kala dhaca wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose cabdiqani maxamed ayaa warbixintan inoo haya waxaa xog dheeraad ah laga helayaa weerar habeen hore ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen saldhigga murtadiinta ay ku leeyihiin xaafadda buulijameeco ee magaalada baydhabo kaasi oo lagu dilay sarkaal lagu magacaabi jiray marshaalle waxaana lagu soo furtay qori eke afartan iyo toddoba iyo booshkiisa sidoo kale waxaa weerarkaas ku dhaawacmay labo askari oo kufaarta xabashida itoobiya ah kuwaasi oo xilliga weerarka ah goobta ku sugnaa dhanka kale shabeellada hoose qarax ciidamada mujaahidiintu shalay ay ka fuliyeen gudaha xerada guutada afartan iyo toddobaad ee ku taala gudaha degmada afgooye ayaa lala eegtay gaari uu la socday murtad lagu magacaabi jiray gaashaanle dhexe maxamuud saleebaan oo ahaa abaanduulaha ururka konton iyo afaraad ee guutada toddobaad ee ka howlgasha inta u dhexaysa afgooye iyo beledoogle qaraxan waxaa ku dhintay murtadkan iyo saddex ka tirsan ilaaladiisa waxaa sidoo kale ku dhaawacmay saddex ka tirsan ilaaladiisa murtadkan wuxuu sidoo kale ahaa nin la shaqaynayay ciidamada saliibiyiinta maraykanka ee ku sugan beledoogle una qori jiray jawaasiis islamarkaana dhibaato xooggan u geysan jiray shacabka ku dhaqan deegaano ka tirsan shabeellada hoose waxaa sidoo kale qaraxaas ku dhintay taliyihii zaadka ah ee ururka konton iyo afaraad ee guutada toddobaad oo lagu magacaabi jiray xasan howlgalladan khasaa'irka lagu gaarsiiyey cadowga allaah ee ka kala dhacay baydhabo iyo afgooye ayaa imaanaya xilli maalmo ka hor camaliyad istishaadi ah ay ka dhacday gudaha xerada kuliyadda jaalisiyaad ee magaalada muqdisho taasi oo lala beegsaday saraakiil gaalo caddaan ah iyo murtadiin waxaana allah fadligay camaliyaddaas lagu dilay laba sarkaal oo gaalo caddaan ah afar kalena waa lagu dhaawacay iyadoona dhanka murtadiinta laga dilay afar iyo toban sarkaal murtadiin ah waxaana lagu dhaawacay kow iyo labaatan murtad oo saraakiil ah mahadsanid cabdiqani munaasabad lagu doortay nabadoon cusub ayaa ka dhacday deegaan hoostaga degmada luuq ee wilaayada islaamiga ee gado mar kale warbixintan waxaa inoo haya casaam carafaad munaasabadan oo si heer saraan loo soo agaasmay islamarkaana nabadoon cusub ay ku dooranaysa jifada faarax fiq axmed ayaa waxay ka dhacday deegaan hoostaga degmada luuq ee wilaayada islaamiga ee gado xafladan ay nabadoonka ku dooranaysa jifada faarax fiqi axmed oo ka tirsan beesha cali maxamed ayaa waxaa garab socotay dowlo socotay muddo toban maalin ah waxaana ka soo baxay jifada bayaan ka kooban qodobo dhowr ah ujeeddo caddayn bayaan ka soo baxay beesha faarax fiqi axmed u dhalatay beelweynta cali maxamed daa'uud wilaayada islaamiga ah ee gobolka gedo waxay dowlo socotay toban maalin ugu qabatay deegaanka mudullow ee hoos tago degmada luuq waxgaradka iyo odayaasha beesha reer faarax faq axmed dowladaas oo ay barbar socotay shirar iyo kulamo gaargaar ah oo looga arrinsanahayay aayaha iyo masiirka beesha beeshu waxay dooratay nabadoon ku hogaaminayo ku dhaqanka shareecada islaamka insha allah lamber laba beeshu waxay si buuxdo u qaadatay ku dhaqanka shareecada islaamka iyo fulinteeda insha allah lamber saddex beeshu waxay isla qaadatay garab istaagga jihaadka ka socdo bariga afriko intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay nabadoonka cusub ee dooratay jifada faarax fik axmed oo ka tirsan beesha cali maxamed beesha reer faarax fik axmed inay iigu duceeyaan ilaahay subxaana wa tacaala inuu isugo tamkiinna isiiyo xaqana i waafajiyo waxaan adkaynahayaa oon taakiidinahayaa oon diyaar u nahay garam istaagnana diinta islaamka iyo xarakatulishabaab mujaahidiin sidoo kale waxaa madasha munaasabadda kelimaad ka jeediyey odayaasha waxgaradka jifada nabadoonka cusub dooratay intaas kadib waxaan u sheegaynaa saacaddan laga bilaabo faarax fiqi axmed waxaa nabadoon u ah hoggaan u ah maxamuud ibraahim faarax oo in badanoo hadda waxa weeye deegaanka dadkan ay yaqaanaan nin akhyaarana ah ninkaasaa waxaweye nabadoon u ah waxaan marka eelada iyo walaalaha ka codsanaynaa saan u doorana ay noola doortaan nooguna duceeyaan hoggaan khayr qaba oo abshir ah oo reer faarax iyo muslimiinta waxa weeye soomaali iyo waxa weeye bulshada deegaanka oo isla noolahoon deegaanka ku wada noolnahay intaba waxa weeye ay ku raysato in waxa weeye nalagu duceeyana waa codsanaynaa marka sidaan u dooray in naloo waxa weeye doortana waa codsanaynaa aad baad u mahadsan tihiin arrinka odayaasha ka warrameenna waan isku raacsannahay khilaafna kama jiro wasalaamu calaykum raxmatullahi barakaatu ugu dambeyntii waxaa madasha munaasabada ka hadlay ugaas cismaan maxamed maxamuud ugaaska guud ee beesha cali maxamed isagoona halkaasi ka jeeda dardaarano kala duwan reer faarax oo cidda reer cali maxamed ka mid ah oo weliba reer maxamed buraale ah waxaa weeye magaciinna aad buu u wanaagsan yahay dad jilaa tihiin dad tawfiiq lahaa tihiin dad ismaqal lahaa tihiin sida ayada ismaqalkaad u lahaydeen si ka sii wanaagsan haddood u yeelateen nabadoon inaad ka sii fiicnaysaan baan ka rajaynaya insha allahu ana ogaaska baasha cali maxamedhan waan kugu ducaynayaa insha allahu waadna yeelaysaan waanan ka helaynaa insha allahu biidnillahi kariim beelaha dagawilaayaadka islaamiga ayaa waxay ku tartamayaan nabadoon ama ugaas ku hogaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka waad mahadsan tahay cazaam ugu dambeyntiina waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku aadan socdaal qaatay boqol iyo labaatan saac oo aan ku soo marnay degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay waa kan bashiir muxiidiin abu ayman
dalxiisku ma aha oo keliya safar lagu tago dhulal ama meelo kala duwan balse waa waayo aragnimo nololeed waa cibro iyo khibrad uu qofka ka dhaxlo deegaamada iyo khalaa'iqda kala duwan ay indhihiisu qabanayaan si taasoo qayb ka ah ka fikirka iyo ukuurgelidda abuurista allaah aan ugu helno ajar ah in annaga oo xambaarsan ruuxda camal jihaadi ah iyo isaga kala gudbidda gudaha nicamta iyo galadaha alle
متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له annagoo ka ambaqaadayna magaalada buulafullaay ee xarunta wilaayada islaamigah ee baay waxaan u jihaysanay dhanka waqooyi si aan u booqano deegaano taariikhi ah kuwa halgan jihaadi ah ku suntan iyo dhul beeraha ku wanaagsan oo eebbe ku manaystay khayraad rabbaani ah intii safarka aan ku jirnay waxay indhahaygu ku dogsanayeen dooxooyin cagaaran oo biyuhu ka qulqulayaan buuraha dherarka sarale ayaa ka mid ah aayaadkii ugu horreeyey ay indhahaygu qabanayeen intii safarkeennu bilowgu ahaa waxayna ahaayeen astaan kale oo quruxda rabbaaniga ah ka tarajumaysa sidoo kale baay waxaa alla ku manaystay nimcooyin ay ka mid yihiin xoolaha beeraha iyo duurjoog fara badan oo ku xeehan deegaanada wilaayadani dadkuna waa kuwo u firfircoon dhanka xoolo dhaqashada tacabka beeraha iyo ka faa'idaysiga kheyraadka iyo barwaaqooyinka uu allaa siiyey wilaayada islaamigaha ee baay waa mid ka mid ah wilaayaad ka dhaca koonfurta soomaaliya waxay magaalada muqdisho kaga beegan tahay jihada koonfur galbeed waxayna soohdin la wadaagtaa wilaayaadka kale ah shabeellada hoose geedo hiiraan bakool iyo wilaayada islaamigaha ee jubbada dhexe waddooyinka istaraatiijigaha ee isku xira gobollada dalka ayaa ka dhigtay marin muhiim ah iyo mowqic istaraatiijiyadeed mid ka mid ah nimcooyinka ee la gaar noqota ayaana ah inay nasiib u yeelatay isku xukunka shareecada islaamka goobihii uu gaaray fariiqii aan qaybta ka ahaa waxaa ka mid ah deegaanka iidaale oo ah kan ugu horreeya ee safarkeena uu soo gaaray iidaale waxay sagaashan kilomitir dhanka waqooyi galbeed uga beegan tahay degmada buulafulay waa deegaan caan ku ah tacab beereed iyo dhaqashada xoolaha dadkiisu waa hodan marka laga hadlayo ka faa'iidaysiga wax soo saarka iyagoo xoogga saara dalagyada kala duwan oo ay dadku beertaan dhanka kale waxaa lagu xasuustaa deegaankan halgankii jihaadka ee uu dhaxlay taariikh ahaanna loogu diiwaangeliyey safaxaadka dhalaalaya ee sooyaalka jihaadka geeska afrikasigii amxarada haddigaasas laga laayay iyadoo gafuro xun haddii gabaalba meeladay deegaankan ayaa martigeliyey dagaaladii cuslaa ee dhexmaray ciidankii xabashida etoobiya iyo ciidamadii islaamka ee difaaca u ahaa diinta dalka iyo dadka muslimiinta waxaa weli deegaankan ka muuqanaya raadadka iyo astaamaha dagaalkaasi kuwaasoo kaaga soo horbaxaya waddooyinka iyo goobaha la rumaysan yahay inay fariisimo u ahaayeen siliibiyiinta si kastaba deegaankan waa meel malaaxim adag ay ka dhaceen kuwaas oo dhex maray xaqa iyo baadilka ayna dib u milicsano taariikhdii dagaaladii cuslaa ee ka dhacay deegaanka iidaale mujaahidiinta may dagaalkan ku bilaabana meel weel ehlile raayo magaalada sida kilomitrin jarta murtadiinta meel dagaalaa kugu bilaabo amaarada may ku bilaabtay markan meelin oo fiyaale oo aragada ka taal amaar meele dagaal ku bilaabtay amaarad meeli kulakai wartalad la maray banaanka suuga hoolaa la kashabay mujaahidiin may dhufeeska hiridayna markan boolan wiino oo magaalada qaybtan oo barega kumaraas yaa mujaahidiinta hiriday marka dagaalkii markaas siilan isla fadheedii amaaradii biyoy walan diidi mujaahidiinta biyoy qobsadeen caani ilaahay inka weeli dhaawac iyo iyo shuhadadiiyo meelada kadow galeen dagaalka saasan socda iyo shuhadada la qaaday dhaawac wal qaaday waxyaabihii cajaa'ibta ahaad aa aragteen maxaa ka mid ahaa wala inka yaa badanaa inta ka argi meel oo fiyaalagan hati magaalada kumade iyo raashin farac badano oo kor an dheeryayaal amaarada leta waa meeshaan marka hadda haa madilaha galaay raashinka mayli roogeylanka oo madijay tambilanka argaan hebir eh etoobiyaan etoobiyaan kobanan qam oo buug oo hanun farhunka qoran galanta ka haayo oo raashinka qora jama wey maanaha ka dhow meelmay ku qaanay siyada shiika ituman in lama beekam yalla ku qaadi etoobiyaanka lahaa etoobiyaanka lahaa oo madaad la tirtiraay odow mujaahidiinta la kala dagaalama la fadaay ku rooreen may kale inkiyaa badanahay sagaare bahli sagaarada leerahay duurka dhagadaas oo meel marta waayt oo harooras la mujaahid ama adag san geliyaday gabaad ka dhakati maana san dhakati ha kuleelka socday dartiye ha may kale inkiyaa badanahay tay li qof etoobiyaan oo beeka emsho gaban masaajidka hata lika tukadoah inti galeen dhatis beeka emsho gaban meelilka dhamahay litaba meelilka dili may kale inkiyaa badana ee aan aragay konton isiyed gof oo amaarada madi biolan diidi hamiinkii socda garguuridaas biiraadiyaas ee la qoqobadaay la gooryaay waa konton iyo konton isiyed qofa may laha dhakay banaanka oo talaale ka tahay etoobiyaan ahaa adaa arkay aa laga gooro konton isiyed gofe wada goorisan oo madayo horaadkan idin saaran aad iyo aad markii idaala mujaahidiinta amara hakuka bahadla erima hal maalin hormaka jam adowka ilaahay isoo jabsinya biyoogin haad waraabu aysin ilaa mujaahidiinta amara lasee ku bahadla eri feerfeer allah kubay daynuun allah kubay markaas kabacda marka iyoon ha ku bahadla eri sala kukubay markii la bahi marka ti oo raamiday la maray higaas dadku kadaba koen taangilku kugubay iyo hayt marka taarago idaal waad aan ku haay antaasi hole aan sii hatoon insha allah yaar
marka aan ka soo gudubnay iidaale waxaan tagnay deegaanka dharqo oo qiyaastii shan iyo toban kilomitir ka fog iidaale halkaas oo konton kilomitir jira deegaankaasi magaalada baydhabo deegaankani waxa uu ka mid yahay goobaha halganka iska dafcinta cadowga lagu xasuusto bulshadiisuna ay garab istaageen jihaadka wuxuuna gaar ahaan deegaankan sannadkii labada kun shan iyo tobankii martigeliyey weerar nafurnimo oo camiliyad isishaadi ahaa kaasoo lagu beegsaday ciidamada itoobiya
gafuraxun amxaraya maxaa geri kalaysta weligeenba wagacan adkayn gulufka duulane gardarana ku farnagu gasha gulma ay heline gacma dogsad ugaasmaday cabdi garuun ayaa nala wadaagay xusuusta dhacdadaasi isagoo ku tilmaamay mid ay deegaanka taariikh aan u xusuusan doonaan iyada iyo wixii ay cadowga oga dhigneed iyo farxaddii ay dadka deegaanka iyo muslimiinta guud ahaan u soo hooyatay ilaahay aa mahadle alxamdulilah ilaahay aan ka mahadayaana muddo toban sano kadib dhibkii iyo burburkii gaaladii oo arday camalidii oo ku dhiyaasi deegaanka dharge hellaagii oo gaalada diinsoor arday ada duulaanka hayti ahayti ilaahay suna arday may buha shahadidiis ku aqbale lan ardayda oo ilaahay arday may oo naftiis ku gadadi yaa arday ku faartay inta ka gali ida baabaayi burburi dhibaatanka deeri lafahii armeeliyo arday berihii iyo baaburka jabshii yaa surugne kolley arday ada may ilaahay maalintan geeka fursadniisiyay un oo arday ada wariye oo islaami ah arday ada nooduubaaw meeli ku faartay baabaa shay dhibaatadii ka deertii arday anuunka algubuubsadaanoo fiiriyo hayno berihii walay ku dhii aasaarti walay ku muuqdu intaasaa kulley ardayda muslimiintii oo ardayda oo na dhiigaas way ansheeqaana kulley may buhaaha adduunyadan qolyaal ala rooga waliila roogoon annii ardayada kolley taariikh iyo ardayada muslimiinta oo ka algoboobsadaan horta wadankas camal ardayada la fiirsado waan liis hasuusiyo yaa ish- yaa yaa heshima mudug kolley intaasaa inay seegaan waxaan ka soo talawnay dharqo annagoo markan u soo jeedsana dhanka waqooyi waa xagga iyo deegaanada bisiqcadde dalandoole ilaa aan ka gaarno nawaaxiga magaalada baydhabo oo ugu dambeyn aan uga sii gudubnay degmada labaatan jiro oo ah degmo si weyn loogu xasuusto xabsigii weynaa ee halkaas laga dhisay sannadkii kun iyo sagaal boqol afar iyo toddobaatankii kaas oo dowladii daaqyada ahayd ay ku tacdiibin jirtay bulshada ducaadda iyo culimmadii ugu caansaneed muslimiinta ee dhammaadka qarnigii lasoo dhaafay waa hagaag ee markan waa sii dhaqaaqnay waxaan u jihaysanay dhanka xerada labaatan jirow oo aan jecelnahay insha allahu tacaala inaan wax badan usoo gudbino qaybta sare ayaan soo fulinay ee xerada maadaama xerada dabaqay ahayd dhisma xataa wili waa sidiisi
dhegsadiis waay haa laamo oo dhaba eho korsaaran oo wareega ya harada lata markan dhaba gaasaata foolniya ka dareero ani wiriyaaga maasha allah gaarigu baabay ahay baaba gaarig baaba oo waardi oo harada la kuwaardiyaayo oo gees iyo yaalo haay baabur lagu waardiyin jiray baabur aan ku waardiyi jiray haa
ee bal meelihii xaraasada laga qaban jiray ee xerada ee aan dabaqa saaranaha bal inooga waran Ee, may baan roognay meyl oo wa- waardiga lakugu abadaay haraasada lakugu abadaaya taagagna mindiligi mindilaagi oo shamiintooda haay insha allahu taala yaa taagagna jaranjariya banaanka kalahay oo d- doorka iyo ambahaas markaan meyla taagan harada labaatan jar oo roogna wiiryaalkan ili roogaan insha allahu taala arrin oo ilaahay subxaana wa taala anku shukriyo ibratun lilil albaabi maa kaana hadiisa yuftaraa haraasada sadameelood oo mindilyaalka dhabaga sare ee yoonayto hal meel oo irito gudaha ee, hoos ah haas afartaas meelood ahayn oo haddana waxaa loo ekeysiye ka waran dhulka dhanaakeysi ha sidii diyaaryaalkanka hinlisaaba kasday hinlisaabhinlisaabay maadaama niman siyaasiyiin ay jiraan dowlada ingilaaban ku obsadaasi oo baawurjo ka sarey nimankaasana ka cadaabay marku ulma hataa ka jarte sheekh maxamed waalan hasan ka jare qeybaha hoose ee xabsiga ayaan eh, markan u dhaadhici doonaa Ee, waxaan ka soo gudubnay qeybihii xaraasada meelihii diyaaradaha ay kusoo degi jireen iyo xerada banaankeeda oo weli ka muuqanaya raadadka ee, dhismaha xeradan oo la dhisay ee, sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo afartii labaatan jirow kadib waxa uu socdaalkeena markan uu ku sii jeedaa dhul aad u qurux badan oo noociisa oo kale uu ku yaryahay deegaanada soomaalida degto waana deegaan ka ceelban oo ah deegaan dalxiiseed oo aad u qurux badan allahna uu ku manaystay kheyraad aad u weyn dhulka qaar ee deegaankan markaad ku dul socto indhahaadu ma qabanayaan qoraxda waana dhul buuraley ah oo ay biyuhu butaacaan waxaana ku yaala ilo durdur ah oo biyaha wada sanadkii oo idil jiilaal iyo barwaaqana aan go'in deegaankan ini si guud ahaan hatayo on aragan waxyaabaha ayuu ku argayaan nicmada ilaahay siimay dadku siimay waa cimilada iyo oodaha waaweyn oota waaweyn iyo meelaha lamagalaanka ah oo weliba lamataantaanka ah lamataabtaanka ee jarta Ge- deegaanka meelaha bersho meel irma arga walleeraa jira dhuulhooda isku ku socdaas ir iyo adina mis argaasan iyadoo laba sacan taagannahay haddana qoraxda aan la arki haa ma ma argaas iri ma bargaas haddii gaadiid ay tan dhaxdhi ka korta haddii bani aadan ahaan ay tan hataa teendha mambaahan idin milifaaso ku dega korta biyona may wax ada oo fadhiida sidii jinaadi misaal la sheegay oo kale ada oo fadhiido hatan galanta adii baashir oo aragdayna hasku ku darsaas bikeeri adag abtaa ku darsaas galantaas ha ku darsadaas mana mambaahan ee mitir kuba ma kii socda ma kii socda manaha hayin kuwa saqaytoy ma ku socda ee motor ma kii socda saas dartiya markuun wal Haddana ma ilaahay gurayaan?
maana gurayaan afar iyo labaatan sa roobi jiilaan nasado maasha allah horta maynka faa'idaysidee milan ee suldaanka iyada oo qaleya deegaanka marmakoyn maynka faa'idaysideen horta howlaha ku daajiyay ciyaalamadii hadda la karooga waqti dhow waa- waa- waagii hore howla jarba ku hay deegaanka waan ha ku waraabiyay waayo ahaa ana sagaalii kowdii magaalaha gali wali sagaalii kowdii ariirnimadii reed haytay maana deegaankan howla ku daajiyay xaqiiq ahaan may ka faraxsanaa markan barnaamijka horta marna qosol ay naqdaas ah may hadii adi iyo suldaanka qaabkan soo odaasin san arag may saraay bashiir in badan filin dhikay ay reed iyo xaq duubo uu filin ka diyaar ay saraay ma indagana markan insha Allah taala qaab qaabka buurahan socdaasana infulaasana dhibkiisin rafaadka dahay naftatii ay filin ka suubi ilaan ogda lanka kaamir qaadaha usleed dadku suubi marka suubiyo taas nafteesa suldaan maxamed macalin xuseen oo igu wehelinayay safarkaas ayaa iiga sheekeeyey deegaankan barwaaqa sooranka ah oo leh beero waaweyn oo lagu beero dalaga noocyadiisa kala duwan akhiga kuley ilaahay ka barakeeya bashiirow kuley dareenkayga wallaha kooba kurma e ee, runtii arday mayse raaseha marka may buwan haddii orantay manaha geedka miilaha kurmeerkuna ku marni wal orantay yaab leh oo ilaahay subxaana watacaala awoodis leh oo ilaahay subxaana watacaala lay sheeno korya ka aragahayna saata adiiba dareema hayto ama biishan garti adiiba ka araga hayto dhul orantay taagayaha kurahayaan dhul orantay marka sheebe hoose iyo handigaan digahayaan marka insha allahu tacaala waa arday runtii dareen orantay Waa mar- biyo iska socda.
babiska socda oo intay marka arda itriyaha ay tan lahano ilaahay subhanahu wa ta'ala aan hayna motorna insheenahan ta adiba ka araga haytu ila meelha ku bahayaan allah ku tusi ila hadda meelan socdaan tan hadda marahayno runtii haqiiqa tan marka may baka alaase hadda dhowr saacadood oo kale erkor oo geedo hooste oo soo irka balag argaan oo kale Ah, marka geedo adiba arka hayt hadii kaamiraga laan marka koran waa jaran unun gabal hoose waa ka jarna runtii arday may ka alaase mujaahidiintii oo arday marka may bua kenya ku howlgalaasi balacyaalkii oo nintay iyo marka may bua arday ka dhaweysay jareen oo dabaalo jareen iyo kulli taawayaalka ee, kulli wartan adiib arkahayd ilaahi subxaana watacaala yaqodi biyo arday marka may bua ha koraha ee ha galahayaan haddana ha dhul dhiga ee haddana kasii degahayaan runtii xaqiiqatan marka may bua waa arday dhul oo nintay marka meel isaarho marka dhulkan marka hadda soomaaliya may suurtagala in bulshada muslimiinta oo arday soomaaliyeed haddii unan sheegna inimnin ku rumaysna oo labaatan jar oo noocan antaa leema qiib kumid ewa marka may antan barwaaga intan nicmea ka jaran haddii lare may suurtagala ininin ku rumaysna baa suurtagala waan xaqiiqa jarta ortay dhulka maxaa loo yaqaanaa dhulkan marka may baa guud ahaan marka jiira leere jiiraha leere mayna hooseedase degmada labaatan jarow kilomitir ahaana arday marka afartan iyo sida afartan ilama meelahaasba kulli la sheega waa arday laakiin magaalka deegaanka jiira leere bugooyin u badan oo arday farac badan oo noocan iyo jir bugti kale oo nintay marka may bobogo may jirta dhul onta sheebaha ardaha ku bahaasi biyoje dhul taagaho adiba kor adan fiiriyaas marka may bokora iyadoo xataa mataari wax leeyahay toorin walna jarnaa ultaaga koraayan markaas haatan yooma alaas yoatan sii degaan degayan mana Masha Allah.
waxyaabaha nicmada ilaahi subhana waxyaabaha inkiyaa badan ayaa kumid ahayd naftirkayba madeen argi aan idin liyaabi Ee, suldaan maanta ee, markaa aragtay biyahan durdurka ah horey horta meeshaan ma u timid misadab kuga horeys miilo onitana koi jarti onti mana bioje soodayan laakiin hadda markii baa goobagun onitay sadiida hataha marle runti madi inkureytu erkor naftirkayba laakiin guud ahaan warbiyintiyo qabi miilo kale onti aan saseedi laakiin jarta wilaayada islaamiga ah ee baay waa dhul hodan ku ah kheyraad kala baaniga ah kana mid ah wilaayaadka lagu maamulo ku dhaqanka shareecada islaamka waa wilaayo kaalin dahabi ah kaga jirta taariikhda jihaadka marka laga hadlayo bulshadeeda iyo dhallinyaradeeda si gaar ah xagga dhaqanka iyo bulsho ahaanna waa dad kulansaday iskutashiga iyo ku dhegitaanka qur-aanka waxayna leeyihiin si la mid ah wilaayaadka kale maamul shareecada islaamku tahay midda hagaysa yar iyo weynna ku socodsiiya nidaamka kala dambaynta iyo in qadaayaadka loo celiyo xagga sharciga waa nidaamkaas asalkiisu yahay qur-aanka iyo sunnaha sirta ka dambeysa xasiloonnida fidsan dhammaan deegaanada ay maamusho wilaayada baay u hoggaansanka shareecadana waa midka lagu kala badbaadiyo dhiigga iyo sharafka muslimiinta socdaalkaygana wuxuu ahaa mid mar kale ina baraya waxyaabo badan oo qarsoonaa isuna keenay aragti aqoon iyo fawaa'id kale oo aan la soo koobi karin intaa kadib waxaan dhegaystayaal idin ballanqaadaynaa warbixino kale oo xiiso badan tani waa sheeko gaara oo xiiso leh oo haddii allah idmo aan idinkaga soo warami doonno mar kale balse dhegayste halkaas ayuu ku soo gebagaboobay socdaal qaatee muddo ka badan boqol saac oo socday muddo maalmo ah oo aan ku soo marnay deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayada islaamigaha ee baay kaasoo allah idinkii aan idinkaga soo diyaarinay taqaariir iyo xogo xiiso badan oo aad naga sugtaan dhowaan bashiir muxiidiin abuayman warbaahinta islaamiga ah ee al andalus wilaayada islaamiga ah ee baay aad buu u mahadsan yahay bashiir warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu